aan ku horumarnay xildhibaanada cusub ee magaalada hargeysa ayaa maanta meeyar u doortay cabdikariin axmed mooge iyadoo ay ku-xigeenkiisana u doorteen qadar axmed cumar labadan mas-uul ayaa kasoo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid warkan waxaa hargeysa kasoo diray qadar maxamed cakulle fadhigii ugu horreeyay ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada hargeysa ayay ku doorteen maayer iyo maayer ku-xigeen cusub gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada hargeysa ayaa golahu u doortay xildhibaan cabdikariin axmed mooge iyadoo aana jirin haba yaraatee cid kula tartantay maadaama maalmihiina dhaafay ay gebi ahaanba isu tanaasuleen xubnihii kale ee uu tartamayey cabdikariin axmed mooge ayaa doorashadiisa kadib u mahadnaqay dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada hargeysa doorasho dadku ay u codiyeen si ka duwan si ay u codin jireen taariikhdaasay leeday waxaa iyaduna sidoo kale maanta taariikh inay hargeysa tahay magaalada qudhacta een tartan ka dhicin ee xildhibaanadeedii la soo doortay ay xilkas noqdeen ee ay ka teliyeen walaalnimada iyo midnimada la hargeysa isu soo arkeen isu soo qanciyeen wax badan isu soo yidhaahdeen dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcaha is haysta ay hoolka galeen dabeetana markaa ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka ii doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka walaalkii khadar axmed cumarna ay u doorteen gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka caasimadda hargeysa midnimo ayaanu seeskeeda dhignay gurigaa midnimadaan hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala dadaal baan la imanaynaa kitaabka aanu ku dhaaranayna agtayduu eegayaa dadkayga daacad baan u ahaanaynaa dalkayga daacad baan u ahaanaynaa sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa cabdikariin axmed mooge ayaa carabka ku adkeeyey in shaqo adag ay u qaban doonaan islamarkaana fahamsan yihiin sida uu sheegay adeega ay bulshadu ka sugayso mas-uuliyadda la saaray taasoo ay ku gudan doonaan midnimo iyo daacadnimo dadka reer hargeysa waxaan ugu bushaaraynayaa rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen raggaa gartay maanta inaan loola iyo loola kale aan la gelin midnimo waxaana gabahan taariikh oo sumadu ah xildhibaan mideeya ku jira oo iyaguniya magac buu sitaa ilaahina waana mideeyey dhammaantoo sidaasaanu gamcaha isu haysanaynaa maalin baanu shaqadooda bilaabaynaa insha allahu tacaalana shanta sannadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaala ah insha allahu waxaan ilaaway arrintan arrintan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtii muujiyey odaynimo muujiyey madaxweynenimo muujiyey dadkiisa mideeyey xildhibaanadan isu jiijiibay ka gudba xuduudaha asxaabta naga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorashii runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqaya anigoo sidoo kale duqii hore ee degmada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiin salteelko ayaa isaguna kelmado kooban halkaasi ka jeediyey isagoo si gaarana bulshada uga codsaday inay cashuurta bixiyaan si adeega loo qabanayo looga midho dhaliyo waxaan halkan ambalyo uga ducayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maanta u doonay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge iyo qadar axmed cumar oon leeyahay ilaahay haydiku astugo dhammaanteenba aynagu wada astugo shaqada cusub eenu bilaabayno kolley waxaan khudbaddeeda u dhigan doonaa maalinta xilwareejinta waxaan leeyahay aad bay umahadsantay dadweynihiina soo doortay dhammaantayada iyadana hambalyaan u dirayaa shacbigana waxaan ugu celinayaa fariintii ahayd waa cashuurta ad bixisaan baa wax lagu qabanaya cashuurta bixiya ku-xigeenka duqa degmada hargeysa loo doortay khadar axmed cumar ayaa isaguna si kooban u sheegay mas-uuliyadda la saaray inay u dareensan yihiin culayskeeda amaana loo dhiibay shacabkayga jamhuuriyadda somalilan waxaan ugu mahad celinaynaa sida qiimaha lahayd ay noo doorteen xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xisbiyada qarankaga dhammaantood waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay sida qiimaha leh ee reer hargeysa iyo gulahooda deegaanku ay u muujiyeen midnimada tan iyo intii somalilan ay bilowday hannaanka dimuquraadiga sannadkii labadii kun iyo labadii waa markii ugu horreysay ee degmada hargeysa loo doorto duq ama maayer ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ah iyadoo xisbigii udub ee talada hayay labadii kun iyo labadii maayarkii xilligaasi xuseen maxamuud jiciir uu xisbigaasi ka soo jeeday talada hayay iyadoo labadii kun iyo labiyo tobankiina ay kala wareegeen golo deegaan oo hoggaanka la wareegay isla xisbigii talada xilliga hayay ee kulmiye waana markii ugu horraysay ee loo doorto degmada hargeysa maayer ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ee somalilan iyadoo aan lagula tartamin khadar maxamed cakulle v o a hargeysa